Halkani waa shabakada warbaahinta idarenews.com waxay idin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku saleysan dhexdhexaadnimo.
waxaan rabnaa inaan wada shaqayno iswarsanno si allaale sidii aan amniga u sugan lahayn oo nabadda u heli lahayn oo loo shaqaysan lahaa oo dhulkan nabad u noqon lahaa inaan isku kaalmaysanno oon ka wada shaqayno ayaan rabnaanay waa ogtii maamulka uu cusub yahay run waaye walaashay waa sheegtay waa soo daahnay jidkaan ugu dheeraaday laakiin intaas waa soo socnay le marka laakiin hadda ilaahay maantana keenay insha allah jidkan hadda waa baranay dadaal badanaa samayn doonaa soono noqod badan ee runtii anagu waa dadaashaynaa isdhahaynay wasiiraan soo dirnay kheyr allaha siiyo oo mardheero ugu horreeyo markii hore soo baxay markii dambena macalinkaa kasoo dababaxay markii dambe wasiir ku-xigeenkaa kasoo dababaxay maantana anagaa joogna biidin lahi alkariim looma kala tegi doono annaga waxaan ka codsanaynaa odayaasha dhaqanka gaar ahaan iyo ururada bulshada qeybahooda kala duwan iyo dadweynaha soomaaliyeed oo dega degmadan iyo gobolkan iyo maamulka gobolka iyo kan degmadaba annaga waxaan rabnaa inaan nabadda ka wada shaqeyno haddii nabad la waayo nolol ma jirto haddii nabad la waayo horumar ma jirto hataa lama cibaadaysan karo marka inaan intaan nabadda ka wada shaqeyno nabadda ka wada dadaalno isu samirno had ilaahay aan u toobo keenno wixii dhibaato oo dhacay aan iska hilmaanno haddii wixii gadaal jiray la xasuusto soomaali waxay tidhaahdaa xasuustaa ma xiriirsho annaga waxaan u baahannahay see nabad lagu helaa keliya ina taargetkiina uu noqdo maanta see nabad lagu helaa jiibkan uu ku furmaa walla weyn waa la yaqaanaa degmo qiimo badan waaye degmo weyn baa ilaahay weyn deg waxay horumar ku lahayd oo ugu fiicneed waxay ahayd baabuurta isu goosi jireen soomaaliya afarteeda koona isku xiraysa nabaddii ayada haddii la helo haddana jidkii waa ku yaalla meeshii ay ku taalla siday isugu xiray laakiin hadda inay baabuurta qaarkood ka wareegtaan baabuur meel mare la waayo baabuurta socon waayaan nabad la'aanta waa ree wallaweyn waxaan ka rabnaa annaga jidkan siduu ahaan jiray inuu ku soo celiyaan odayaasha dhaqanka odaya haddaa yidhi kheyr allah siiyo wuxuu yidhi anaga halaal quudutaan nahay isbaara ma dhigano isbaara haddii aan la dhiganin dhulkan wanaag badanaa la arkay kulamo insha allah marka iyada mahadsan aan wali rajaynaha in isbaarooyinka jidkan laga qaado isbaaro laga dhaafo dadka jidka maraayo si horumar looga faa'iido nabad loo helo horumarkaas lagu wada shaqeeyo nabad lagu noolaado isbaaro ninkii dhigto in la ceebayaan rabna anaga nin kor ka yimid hadduu yahay in iska baxa in la yidhaahdo haddii wiilasha anaga naga dhashayna xoogaa qalad galeen ay yihiin la yidhahdo walaalow ka joog isbaar wax ma tarto annaga dadaalkaasaan wadaynaa idinkana dadaalkaasaan idinka rabnaa maamul waa dhismaa haddii nabad la helo maamulaa dhismaa isbitaal waa la helaa iskool waa la helaa caafimaad waa la helaa jid waa la helaa dowladnimo waa la helaa laakiin intee nooga maqan tahay arrintaas waxay nooga maqan tahay ammaan la'aanay nooga maqan tahay waxaan aaminsanahay ammaan haddii inteen u duubano lama waayi karo inaan ammaanka u duubano diyaar ma u nahay ammaan inaan u duubano diyaar ma u nahay aada umaasantihiin ammaanka aan ka dadaalno ciidamada dawladdana diyaaray noo yihiin waa nala jooga haddaba taliyaha waa nala joogaa abaanduulaha waa nala joogaa taliyahana waa imaan doonaa walaalahan amisom waa nala joogaan maanta fursadaan qabnaa fursaddaasaan ka faa'iidaysanno ciidamada maamulka koonfur galbeedna waa la samaynaa haddaa la diiwaangelinaa waa la aruurinaa waa la tababaraa marka waxaan rabnaa inaan iskaalmaysanno arrintaas iskala shaqayno shabaab dawlad ma rabo diinna ma rabo wuxuu rabo ma leh qof aan wuxuu rabo in la arkayno dad kale iska dilaayo wax oo kale oo haayo ma leh ninkii ilaahaytiisa keenuu dila qofkii dilan ilaahay u naxariis wax kaloo ay tari karaan ilaahay abuna ma jiraan qofka markuu leeyahay hadaf leeyahay oo meel u socdo oo wax ku socdo aa lagu daba dhiman karaa hataa lagu xihan karaa maxaa hadafkooda yahay kuwaas yaa sheegi kara qof sheegi karta marka hadafkeena waa dowladnimo masku ognahay hadafkeena waa nabad nabaddaas aan ka wada shaqayno nabadaana naasa nuuga leh nabadaana nolol leh nabadaana sharaf leh wax kale waxay leeyihiin ma leh annaga dhulkan waa naga badbadin yahay waana deeqa waa ku wada noolaan karnaa wax nooga hadlaysan haba yaraata ma jirto walaweyn annaga sharaf badana u haynaa qiimo badana u haynaa horumar badanaa la helaa caalamka dhanaa imaana wadooyinkaa la dhisa iskoolaa la dhisa wanaagaa la helaa nabadaas aan ka shaqayno ciidankaa la shaqeeya dowlad am- oo, eh, dowlad soomaaliyeed ciidankeeda jooga militariga booliiska nabad sugidda la shaqeeya maamulka koonfur galbeed la shaqeeya wasiirada la shaqeeya ciidanka wax ka caruuriya ciidanka tababara dadaalkaas sameeya walaalahan ami soomaa nala joogaan aan ka faa'iidaysano intay joogaan intaysan naga tegin saan dowladnimadeenni iyo qarannimadeenni iyo sharafteena u xanan lahayn aan ka dadaalno